bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh saaxiib yaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iisi walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalkan ee magaalada muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo axad ay sii baxeyso isinayana soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bishii sideed ee agosto laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiaha dalsan magaalada muqdisho aan kugu soo gudbi doono degan aad ku dhegeysan doontaan hadduu ee bahraali ka noqdan waxaa qayb ka noqon doona weliiska soomaaliya ayaa waxa ay ku qaadatay muddo soddon saacadood wax ka badan in ay kusoo gabagabeeyaan weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hotel xayaad ee magaalada muqdisho waxaayna sheegeen dadkii ugu badnaa booliiska inay soo badbaadeen intuu weerarka socday taliyaha booliiska soomaaliya oo faahfaahintaas bixiyey xilli hore oo saaka ayaad maqli doontaan dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay markaas la tacaalayso xaaladda caafimaad dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii iyo weerarkii hotel xayaad ee muqdisho wasaaradda caafimaadka soomaaliyana waxay soo bandhigtay ama faahfaahin guud ay ka bixisay khasaaraha rasmiga ah dhimashadii dhaawaca weeraradii markaa hotel xayaad ee muqdisho al-shabaab ay gudaha u galeen wasiirka caafimaadka ee soomaaliya waxa uu sheegay in markaas dhowr waa tobaneeyo qof ay dhaawaca yihiin halka dhimashaduna ay markaas ay korugsi dhaafayso koob iyo labaatan qofood soo hadalka ku dhigay caawa ad maqli doontaan saaxiib yaal wararka ku saabsan qaraxyadii ka dhacay iyo khasaaraha guud oo dowladda federaalka soomaaliya ay ka hadashay waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar fiish waxa uu ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab xilli uu maanta booqday hotel xayaad ee muqdisho qaar ka tirsan xukuumadda soomaaliya ee halkaasi booqday indhahood waxay kusoo arkeen iyo waxay ka yirahdeenba caawa ayaan kugu soo gubi doonaa barnaamijka wareega intuu socdo waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo maanta waxaa loo dhaariyey xubin baarlamaan oo aan dhicin ewed kadib markii cod ay u qaadeen hase yeeshee ka hor intaysa codka loo qaadin mooshinkanna ayaa loo gudbiyey gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe waxaana mooshinkaas hogaaminayay ergeyga gaarka ee xafiiska wasaaraha markaasi madaxweyne xasan sheekh u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada cabdiraxmaan cabdishakuur rasame hase yeeshee wuu ku gacan seeray caawa ayaan idiin soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona barnaamijkan aan kuga hena saaxib beel baarlamaanka jubbaland waxay muddo kordhin hal sana ay u sameeyeen madaxweynaha maamulkaas axmed maxamed islaam axmed madoobe kulan ay iskugu yimaadeen ayayna cod aqalibida ay ugu codeeyeen in muddo kordhin hal sana ay ugu daraan waxay ka dhigan tahay aan soo gudbi doonaa axmed madoobe siyaabooyin kala duwan ayaa looga hadlayaa muddo kordhintiisa oo aan dhammaan oo dhowrkii xukuumadood ee dowladda soo marayna ilaa imika uu joogo wax isbeddelaysa ka dhici maamulka jubbaland siyaasiin halkaa kasoo jeeda ayaana si weyn uga hadlay arrintaasi waan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen wuxuu toobar usoo xiray cutub ka mid noqonaya ciidamada booliiska maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya hadal dardaaran u jeedeed maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha caawa ayaa barnaamijkeena kugu haynaa oo aad ku dhegeysan doontaan cabdinaasir maxamed maxamuud aana barnaamijkeeda inuu soo xusin doona soona saaray cabdihab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan ayaan idin kala haysa xabeel barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qaybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa waxaanu ku bilaabeynaa weeraradii markaas al-shabaab ay qaadeen hotel xayaad ee magaalada muqdisho khasaaraha ka dhashay weerarkaas ugu dambeyn dowladda federaalk ee soomaaliya waa ay ka heshay oo faahfaahina dheeraada ayay ka bixiyeen laamaha amniga ee soomaaliya waxaana markaas ay booliisku ay sheegeen in lasoo afjaray weerarkaas ay al-shabaab habeennimadii jimcaha ay ku qaadeen hotel xayaad ilaa ay muddo ka badan afar labaatan saacan ay ku dagaalamayeen taa oo sababtay khasaaro badan inuu dhaliyo weerarkaas ugu jira dhimashadii dhaawac burburka hotelka oo aan markaasi lasoo bandhigay oo si weyn markaa loo baahiyey wixii halkaa eh, ka dhashay khasaaraha hantideed iyo midka shacabka soo gaarayba berigii hore ama xilli horeega saaka taliyaha booliiska ee soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xajaar ayaa shaaciyey in lasoo afjaray howlgalkii saacadaha badan qaati ee ka socday hotelka xayaad oo al-shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowda qarxyo iyagoona markaa ka dhex dagaalamayay taliyaha booliiska janaal xijaar oo shir jiraayad qabtay waxa uu markaa u sheegay warbaahinta in howlgalkii ka socday hotelka lasoo gabagabeeyey saqdigii dhexe ee xalay islamarkaana ciidanku ay gudaha u galeen hotelka fadhi xijaar wuxa uu tilmaamay in ciidanka dowladda federaalka ee weerarka ka soo badbaadeen boqol iyo lix oo qof oo caruur ay ku jiraan oo hotelka ku sugnaa xilligii uu weerarka bilaabanayay isagoona tacso u diray dhammaaba dadkii ku dhintay qaraxyada sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay weerarkii hotel xayaad ay si faahfaahsan ay ugu warbixin doonto wasaaradda caafimaadka dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo asna shir jaraa'id qabtay ayaa markaas waxa uu faahfaahin dheeraada uu ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaas iyo wixii markaasi halkaa hantidada markaasi burburka hantideed soo gaaray hotelka iyo khasaaraha dadka shacabka ah wasiirka caafimaadka ee soomaaliya ayaa markaas waxa ay sidoo kale sheegtay in dhaawacyadu ay gaarayaan ilaa iyo boqol iyo tod- toddoba iyo toban qofood oo markaasi dhaawacyo soo gaaray waxaa kaloo wasiirka uu markaa shaaca ka qaaday in dhimashaduna ay markaas ay tahay ilaa iyo eh, kow iyo toban oo kow iyo labaatan waxaana markaasi weli socda dadaalada dad loo gurmanayo oo dhismaha qaarkood laga soo saaray iyadoona maanta midid hor leh laga soo saaray haddaba waa kan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo markaas shirkiisa jaraayad maanta ku faahfaahiyey khasaaraha guud ee weerarkaasi iyo sidoo kaleanta burburka hantideed ee soo gaaray hotelka waxaunu yidhi
guud ahaan waxaan ugu tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoysaskii ee dadkoodu wax ka- ku waxyeeloobeen weerarkii argagixiso ee lagu qaaday hotel alxayaad Ee, waxaan alle ugu baryaynaa intii dhimatay naxariis iyo janno Ee, inta dhaawac ahna degdeg caafimaad degdeg ah iyo bogsiino soo degdegta ayaan ilaahay ugu baryaynaa Ee, sida aad la socotaan ciidamadeenna amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen ee, shacabkii ku sugnaa hotel xayaad ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen Een, xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hosbitaallada muddadii lasoo dhaafay ee weeraradu socdeen Ee, tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa aaaow ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka Een, waxaa sidoo kale jiri kara meydad ay aasteen eheladooda een, oo aanan la geynin isbitaallada Een, tirada guud ee dhaawaca ee ayay wasaaraddu ka helayso xarun xarumaha caafimaadka ayaa ah qof oo dhaawac ah in la geeyo xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka ka mid ah daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag Een, xukuumadda ee soomaaliya ee, waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay gaar ahaanna dhaawacyada culus in ay daryeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa Een, ugu dambayn waxaan u mahadcelinaynaa een, dhammaan bahda caafimaadka oo har iyo habeen u soo jeedeen wax ka qabadka dhibaatadii dhacday een, muujiyeyna dareen bini'aadamnimo iyo gurmad wadaninimo waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ciidamada amniga oo ku howlanaa saacadihii lasoo dhaafay in ay soo afjaraan een, howlgalkii lagu dhibaateeyey dadka shacabka ah een, sidoo kalena soo badbaadiyey shacab aad u tiro badan oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku jiraan ugu dambayn ee, xukuumadda sidaan horeyba u sheegay waxay mas-uuliyad gaara iska saari doontaa daryeelka dadka wax soo gaareen gaar ahaan dhaawacyada culus waxaan rajaynaynaa ilaahay caafimaad degdega inuu noo siiyo een, dhibaatada na soo gaartayna eebbe uusan mar labaad nagu soo celinin een, rabbi dalkeenna ha barakeeyo amni iyo ammaanna hana siiyo waad mahadsan-
kaas waxaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo khasaaraha guud eh, qaraxyadii iyo weeraradii hotel xayaad ka warbixinayay maanta si jiraad uu qabtay dhinaca kale waxaa goobta maanta tegay xubno ka tirsan golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre halkaas ay markaa ay xaaladdu ay soo indhindeeyeen kadib howlgalkii saacadaha badan qaatay oo markaa sababay in hotelka burbur iyo khasaaro naf imaalba uu ka dhasho weerarkii al-shabaab ay hotelka ku qaadeen waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta halkaa gaaray wasiirka amniga ee soomaaliya wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha gobolka banaadir handuuq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish dhammaantoodba waxa ay ka hadleen xaaladaha markaasi meesha sida ay wax u dhaceen wasiirka amniga ee soomaaliya waxa uu sheegay in ka xukuumad ahaan ay ka go-an tahay in markaas laga shaqeeyo sidii loo caabin lahaa dadka ay waxyeeladu ay soo gaareen islamarkaana ay heli doonaan garib istaag buuxa sidoo kale wasiirka amniga ee soomaaliya ayaa waxa uu markaasi warbaahinta u sheegay in la iska kaashado sidii la iskaga celin lahaa al-shabaab waase uu hadalku dhigay waxa uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay diyaar u tahay inay qaadato mas-uuliyadeeda dhaliil kasta oo wax dhisaysa buu yidhi waana soo dhaweynaynaa in amniga nagula xisaabtamaan waana ogon lahaa buu yidhi waa kan wasiirka amniga ee soomaaliya
kii bisha oo maalin jimca ah toddobadii fiidnimo salaadii maqhrib kadib waxaa weerar bahalnimaa ku soo qaaday ee, maleeshiyada al-shabaab ayuu ugu talagalay inay ku argagixiyaan oo ku dhibaateeyaan bulshada soomaaliyeed saaad og tihiin hotel xayaad waa goob ganacsi waa goob shacab ma aha xer military ma aha bays ciidan ma aha meel howlgala ciidan ay ka socdaan waa gan- xarun ganacsi oo shacab soomaaliyeed oo dhiidkooda iyo muruqooda maalay ay leeyihiin dadka joogay waxay ahayn dad jimcadii soo tukaday salaaddii maqhrib ka soo baxay halkan howlo kala duwan u yimid qaarkood waa degganaayeen socotay ahayeen qaarkood waxay ahayeen ganacsato qaarkood waxay ahayeen muruqmaal qaarkoodna waxay u soo aadeen inay kula sheekaystaan saaxiibadood waxay lahaayeen ciroole waxay lahaayeen carruur waxay lahaayeen dhallinyaro waxay lahaayeen aqoon-yahan waxay lahaayeen haween waxay ahaayeen indhihii ummadda soomaaliyeed ujeeddada qolyaha weerarka soo qaaday waxay ahayd inay indhaha ka ridaan eh, bulshada soomaaliyeed kuma aysan guulaysan oo markii ugu horraysay oo jugta hore ay dhacday ciidamada geesiyaasha ah ee booliiska iyo nabad sugiddaba waxay u yimaadeen daqiiqadii hore inay badbaadiyaan bulshadii ayagoo ku howlan inay badbaadiyaan daqiiqadihii ugu horreeyey waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay ee, haliyeeyo shuhada ah oo howlgalkaas isaga ah ayagoo badbaadinaya ummadda soomaaliyeed daqiiqadihii ugu horreeyey ayay yimaadeen Ee, badbaadadaas iyada ahna way ku dhaawacmeen qaarkoodna maanta waa dhaawac qaarkoodna waa shahiideen ilaahi subxaana wa tacaala ha ka aqbalo shahiidnimadooda saaad og tihiin howlgalka wuxuu qaatay ee, xilli ujeeddada ugu weynna waxay ahayd in la badbaadiyo nafta waxaad arkaysaan ilmo carruur ah hotelka laga soo badbaadiyey waxaad arkaysaan haween hotelka laga soo badbaadiyey waxaad arkaysaan dad waayeelaya dad cuqaalo ah oo hotelka laga soo badbaadiyey dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jiraa burbur baa jira hanti ayaa ku burburtay iyo dhaqaale ummadda soomaaliyeed ay abuureen oo dhididkooda iyo muruqooda ay ku maaleen ayaa jira laakiin ciidamada ayagoo dadaalaya waxay ku guulaysteen inay badbaadiyaan intii badnayd ee, ee, shacabkii meesha ku sugnaa iyo kuwii meesha deganaa Ee, waxaa xusid mudan in marka laga hadlaayo howlgallada noocan ah ay yihiin ee, ama weerarada lagu soo qaadayo bulshada soomaaliyeed iyo xarumaheeda ganacsiga iyo bulshada rayidka ah oo aan waxba galabsanin oo berimageedada ah oo diin islaan iyo diin gaalo iyo sharci adduunka ka jira uusan saamaxaynin dadkaas in la dhibaateeyo inay ku dhiiradeen maleeshiyada al-shabaab inay dadkaas waxyeeleeyaan oo dhibaateeyaan ayaga ugu talagalaya inay xanuujiyaan shacabka marka meeshan ay joogto waxaa lama huraan ah in eh, xukuumaddana dowrkeeda ay qaadato oo ah sugitaanka amniga iyo badbaadinta shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa iyo eedaysa amniga ayagoo wada jirana waxay ballan qaadayaan inaysan u kala hari doonin sidii ay uga hortegi lahaayeen oo badbaadin lahaayeen ummaddooda waxaan ka tacsiyaynaynaa oo murugada iyo xanuunka la qaybsanaynaa dadkii meesha ku dhintay dadkii ku dhaawacmay shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan eheladii dadka meesha ku dhintay qaarkood waxaan ahayn asxaab qaarkood waxaan ahayn ehelo qaarkood waxaan ahayn dad aan isnaqaano guri kasta oo soomaaliyeedna maanta waxaa taallo dhibaato la xiriirta weerarkan waxshinimada ah oo lagu soo qaaday marka laga hadlaayo xukuumadda dan qaran oo ra-iisul wasaaraheeda uu yahay xamse cabdi barre waxay diyaar u tahay mas-uuliyaddeeda inay qaadato hawsha bulshada soomaaliyeed oo haysana sida ugu wanaagsan oo ay u maarayn karta inay u maarayso gaar ahaan hawsha amniga waxaad og tihiin xukuumaddan hadafkeeda koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad waa amni bulshada soomaaliyed inay aamin ku noolaato muwaadinka soomaaliyeed inuu ka soo tooso gurigiisa asagoo aamin ah shaqadiisa inuu aado asagoo aamin ah inuu gurigiisa kusoo laabto asagoo aamin ah ballanqaadkaas isagaa si looga dhabeeyo xukuumadda waxay diyaar u tahay isla xisaabtan in la xisaabiyo oo si mas-uuliyadda loo xisaabiyo isla xisaabtankaas waa inuu ku salaysnaado xaqaa'iq iyo waqaa'ic dhab ah waa inuu ku salaysnaado waa inuusan ku salaysnaadin dacaayad raqiis ah xukuumadda waxay diyaar u tahay oo soo dhoweynaysaa dhaliil kasta oo wax dhisaysa oo ku dhisan xaqiiqo saas darteed isla xisaabtanka waa mid aan u taagannahay waa mid aan diyaar u nahay wixii dhacdo ah oo dhacay oo la xiriira qiimaynta hawshan gacanta ayaa lagu hayaa waxaanan diyaar u nahay wixii duruus oo laga bartana inaan ku horumarino qaababka loo sugayo amniga iyo qaababka bulshada soomaaliyeed loogu adeegayo marka leeto waxaan bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah kuwoodii ummadda badbaadiyey kuwooda dhaawacan waxaa ilahi subxana watacaala uga baryaya inuu caafiyo kuwooda sheedan inuu ilaahay ka aqbalo
dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu markaasi booqday xarunta markaasi hotelka xayaad ee weerarka lagu soo afjaray halkaasina khasaaraha kala duwan oo ka dhashay weeraha markaasi guddoomiyaha gobolka cumar filish ayaa waxa uu ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab xilli uu maanta ubooqday uu booqday hotel xayaad ee muqdisho waa kan guddoomiyaha cumar filish
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah runtii wax badan ku dari maayo inta uu yidhi wasiirka amnigu halkan dhibaataa ka dhacday sagaaliyo tobankii bisha allaha u naxariisto dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmana allaha u boogadhayo runtii dhibaatadan ma ahan tii ugu horraysay oo ku dhacda dadka soomaaliyeed kuna dhacda dadka reer muqdisho waa dhibaato minguuris ah oo dadkii dalkan lahaa qayba ka mid ah inta aragtidooda la rogay dalkoodii iyo dadkoodii lagu diray isla markaas loo soo dhiibay islooganno ama erayo naftooda iyo maalkooda lagu xalaashanayo sida laga yeelaayo rabbi iyo rag ayay u taallaa laakiin ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooduba waxay arrintan ayada ah ka qaadan doonaan go'aanno masiiri ah biidnillaah taasoo aan rajaynayo in dhagarta noocaanoo kale ah iyo kooxaha waxaanoo kale soo abaabula laga bogsan doono insha allahu tacaala xaqiiqdii waa xanuun soo noqnoqday waa waxaan la aqbalin karin maalin ilaahay keeno inay murjiyaan marxuumiyaan dad birimageyda ah isla markaas ay ku tilmaamaan dadkaasi inay yihiin dad in la dilo mudnaa runtii ma ahayn dadkan iyo dadka la midka ah mar walba ay xasuuqaanba dad mudan in la dilo waa dad mudan in la dar yeelo waa dad mudan inay amni helaan waa dad mudan inay dalkooda nabad ku joogaan waa dad- waa dad mudan inay dalkooda iyo dadnimadooda ay horumariyaan W- middaas ayayna u halgamayaan hase yeeshee kuwo waxaa yimid damiir laawayaal ah oo dalkoodii iyo dadkoodii lagu diray inay horumarkooda la dagaalamaan naftooda ay la dagaalamaan maalkooda ay la dagaalamaan yacni u xambaariyaan der- dembiyo iyo erayo ayaan shaqo ku lahayn Eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, wuu ka hadlay in allaha laa yuxibu adaalimiin daalimiin inay yihiin waa muuqataa dadka meesha lagu laynayo iyo meelaha la midka ah cid ay dulmiyeen oo ay wax ka bi'iyeen oo dulmi ay geysteen laga jaazaynayo ma jiro marka eh, inay inta sidaas wax u galaan oo dadkoodii laayaan oo dalkoodii burburiyaan ee haddana sheegaan inay ayagoo khayr ka shaqaynayaan ilaahan ka magangelna wax la aq- aqbali karo oo damiirtu aqbali karo ma aha waxaan ognahay qof kasta oo ay khaldeen oo damiir dadnimo iyo damiir diineed iyo damiir dalaadba lahaa inuu isaga soo tegi kuwii damiir uun ay ku dambaysana waa aaminsanaha inay hadda ka soo tegi doonaan ee haddayan ka soo tegin oo ay sidaas ku akhirtaanna kullay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodu ma fiirsan doonto waxaani waxbay ka samayn doonaan biidn illaah marka ee, wasiirka muhiimaddii- muhiimaddii iyo sida wax u dhaceen sheegay mar kale waxaan leeyahay ee, ummadda soomaaliyeed ee, maalin walba sidaan loo gelayo waa inay isku tashadaan oo ay tallaab iyo go'aanno ka qaataan arrintaas ayagoo kaashanaya madaxdooda iyo dowladdooda kaashanaya Ee, allah ha u naxariisto inta ku dhimatay midkan iyo kuwii ka horreeyaba shartoodana ummadda allah ka qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu u boogadhayo kuwii ku dhaawacmay haddii ay ahaan lahaayeen shacab aan waxba galas- galabsan iyo haddii ay ahaan lahaayeen ciidamadii u soo gurmaday inay badbaadiyaan runtiina badbaadiyey qaybo badan oo shacabkii halkan ku sugnaa ka mid ah Eh, wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta save the jildaren
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
ayaan weli hawdan kaleynaa saaxiibyaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan iyo magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay qeybihiisa dhexaana waan isla joognaa dalsan muqdisho somaliya nagala socotaan saaxiibyaal markan haddii aan eegno guddoomiyaha guddoonka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta markaas kulan ay ku ballansanaayeen iskugu yimid ayagoona markaa kulanka ay cod ay geliyeen ama ay ka doodeenba sidii markaa loo dhaarin lahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana loo dhaariyay xubin baarlamaan oo markaasi oo aan dhicin ebed taa oo xildhibaanadu ogolaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee maanta cod aqlabiyada ee markaas ay ku meelmariyeen madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa loo dhaariyey xubinimada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee abadiyan sida uu qabo dastuurka dalka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan madoobe oo kulanka shir gudoominaya ayaa ku dhawaaqay natiijada waxa uu ogolaatay in madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo la dhaariyo boqol afartan iyo lix xildhibaan iyadoona toddoba xildhibaan ay diiday afar xildhibaanna ay ka aamustay haddaba intaan loo dhaarin codka loo qaadin waxaa markaasi xildhibaano dhowaad toban gaaraya uu horkacayay cabdiraxmaan cashukuur warsame gudoomiyaha xisbiga wajir aana ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadamnimada ayaa waxa uu mooshinkaas u gudbiyey gudoomiyaha waa uuna ka aqbalay waxa uuna ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo aan loo dhaarin xubinimada abadiyan ee dastuurka uu qabo oo qofku markuu madaxweynaha soo noqdana markaas u noqdo xildhibaan sharafeed wuxuuna ku sababeeyey in dalka uu markaas dhibaatooyin badan ka geystay si uu hadal ku dhegay islamarkaana weeraro badan oo markaa lagu qaaday guriga cabdiraxmaan cashukuur oo uu sheegay in amarka uu lahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo si uu hadal ku dhegay cabdiraxmaan cashukuur wuxuuna xildhibaanadu ugu baaqay markaa inaysan aqbalin in loo dhaariyo xubinimada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waa kan cabdiraxmaan cashukuur oo arrintaa ka hadlaya
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله بعض صحافة والسلام أيام runtii inaa lilah waa inaa ilaahi raajicuun
soo baxay maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta u fadhiya in loo daariyo xil xildhibaannimo ilaa baa inta dhibkaas u dhacay oo wiilashaas kabaha lagu aasay kabacdi dalka waxaa ka dhacay dhibab kaloo fara badan oo ugu dambaysay kayskii gabadha ikraan tahliib ee nabasugidda ahayd ee ilaa hadda raq iyo ruux meel lagu sheego la laayahay intaasoo dembiye ah oo dalka ka dhacay oo dhibaatadaas la geystay waxay dhaceen xilligii oo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka ka ahaa dastuurkeenna qodobadiisa aan soo sheegay shan iyo tobnaad ilaa ay qodobka ah soddon iyo sideedaad waxay ka hadlayaan xuquuqda muwaadinka iyo in la ilaaliyo amnigiisa badqabkiisa noloshiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in la ilaaliyo intaasoo dhan amarka madaxweynihii hore meeshan fadhiyaa lagula xadgudbay intaasoo dad ah oo anigu aanu ahay victimkii lagu xadgudbay waxaa dhacday marka soomaalida dhaqanay leedahay xeeray leedahay ay ku wada hadasho dhaqankii iyo xeerkiina sooma marin dad badan oo kale oo dhibka qayb ka ahaa oo ugu dambeeyey talihiisii nabasugidda isaga talihiisii nabasugidda oo ugu dambeeyey si soomaalinimo intii igu yimid ayuu wuxuu ii weydiistay in aan cafiyo ra-iisul wasaarihiisiyaa ii yimid wuxuu i weydiistay inaan cafiyo taliyihii oberethonka hogaaminaya hadda inuu baarlamaanka fadhiya u malaya saadir john dadeelkiisa u yimid inaan cafiyo warsado ninka keliya ee obereshinka ku jiray ee mas-uuliyaddana qaadaya amarkana soo dhiibay oo kulligood markaan warsaday halhala u warsaday siday wax u dhaceen kulligood waxay isku raaceen amarka ninka soo bixiyey inuu yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ilaa hadda mid dhaqan soomaaliyeedna kama hayo oo sidii soomaali dhaqankeeda lagu yaqaanay oo gelliinka lahed oo dhaqanka eedoo xeerka eedna kama hayo mid dowladeedna kama hayo oo cudurdaar ah meel uu ku qiray dembigii oo geystay iyo fadambiyeedkii oo geystana ma hayo haddii marka dadka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin waa ogahay dadku waa qabaa'il qofka qofuu taageersan yahay ninkii dembi geystaa ha la iska geeyo saaka waxaan dhegaysanayay guddoomiye marka hore waxaan kaxuma horta ka raalli aada xildhibaan waxaan ka tacseyinayaa sida guddoomiyaha ku raacsanahay dhibkii hotel xayaad ka dhacay iyo dadkeennii masaakiintaa meesha lagu xasuuqay saaka nin argagixisaha ka hadlay idaacadda in abubisacad la yidhaha u malaynaya wuxuu ku faantamayay inuu afartan qofood oo soomaaliya dilay afartan qofood oo soomaali inuu dilo ku faanayo saaki oo u salabareed garaynayo oo dhahayo waa xasuuqnay waxaa laga yaabaa kuwaas ayaga lamid asaga lamid ah intay iska yimaadaan xil dalka qabtaan ayna dhacda hadeertaan haddii maalin kasta marka ninkii mansab dowladeed haaya oo dadka xasuuqo kii argagixisaa dadka xasuuqo baarlamaanka lagu soo dhoweeyo ama xil dowladeed loo dhiibo annagana aan ka aamusno see dalkan ku hagaagi karaa ii sheegay dalkan si uu ku hagaagi kara ma leh dalkan wuxuu u baahan yahay la isla xisaabtamo maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin soomaaliyeed waa nin oon oon oon isku deegaannahay waa nin sukurisigu ka nimid ama oyo dhaqankii xeerkii soomaali soo mara lagu yaqaanay oo ii soo hoydaa dhibaato ii geystay ama waa intii sharciga layga oofiyaa doodayda intaasay taallaa qodobada dastuurkaana guddoomiye dastuurka waa ku takhasusay waana aqaanaa waana iska soo akhriyey ninkan human rights violation aan ku haysta aniga asagaana mas-uuliyiinta qaaday saas daraaddeed waxaan rabaa for the record waxaan meeshaan u imid shaqo culusaan qarankaan u haya aniga waxaan meeshaan u imid for the record dadka soomaaliyeed jiil aan dhegaysan doona taariikhdan waa haraysaa qofkii ka markhaati kacay qofka ka markhaati kacan buu waa haraysaa record waayo waxaan ku hadlayno for the record aan rabaa inay kuwa hadda xukunka qabsaday ay falkuu sameeyo kala samaynin oo qof idinkii in lamida aysan gurigiisa ugu dhicin hadda xukunku waa la wareegay berri ma raba inay dad guri u dhacaan ma raba inay qof gurigiisa ku weeraraan ma raba qof mudaaraada inay weeraraan berri waa mudaarada doontiin adigoo ka cabanaya madaxweyne xagga joog in jidka linku cabadayo ma rabo berri gobona u safri doontiin diyaaradda shidaalka laga dhameeya in la dhaha ma rabo berri goboleeda xashiq isku dhici doonaan ha laga jaro hala cunuqabateeyo iyo ina diyaarad aadin in la dhaha ma rabo I'm setting this one in ay rikood noqoto kuwa xukun qabsaday kuwa qabsan doona kuwa imaan doona inay rikood u noqoto aragna haddaad ogolaataan xildhibaano iyo haddaan ogolaanin this your conscious this your damiirkaaga laakiin cabdiraxmaan cashkuur tabaa la yidhahdaa waxaan u hadlayo waa xaq waxaan rikoor garaynayo waa xaq waxaan sad garaynayo waa rikoor oo mid xukun haysta hadda mid soo maray iyo mid imaan doonaba inuu isu gacadgudbinaa rabaa aniga taas waa guddoomiye mooshinkeenna waa saxiix ninkan ilaa uu ka garbaxo waxaan ku haysanno mooshinkeen inuu socdaan aaminsana waana mahadsantii
ugu dambeynta waa la ansixiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in markaa uu ka mid noqdo mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waa xubinimo eebadiyan oo markaa dastuurka dalka uu jeedinayo sidaas ayuuna markaa kaga tirsan yahay golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya dhinaca kale xildhibaanada ayaa waxa ay si adag uga hadleen wixii ka dhacay hotel xayaada muqdisho ayagoo marka hore ka tacsiyey dadka shacabka ee waxyaabaha soo gaarin iyo sidoo kaleente waxa ay baaq u direen ciidamaha ammaanka soomaaliya in wax kabedel lagu sameeyo si markaas ay xaaladdu usinaysa ka badasho dhinaca kale xildhibaanada qaar waxay codsadeen in loo gargaaro gargaar degdega la gaarsiiyo dadka waxyeelada ay soo gaareen ee hotelka markaa ku waxyeeloobay waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله بعض صحافة وسلام أيام runtii إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ka tacsiyeynayaa dhibkii ka dhacay hotel xayaad ee dadka qiimaha badan leh runtii muxuu ahaa lafdhabarkii ummadda soomaaliyeed ahaa ay ku dhinteen ayaan ka tacsiyeynayaa wax aad looga xumaado waaye in dadka noocaas oo kale ah dad aan wax magarad ahayn oo diin ku qaraabanaya oo been ah muxuu ahay inay ay shaqadaas ay qabsadaan runtii wax laga xumaado waaye al-shabaab dadka ay dileen dib ha u eegaan ayaga waxaa la rabaa qofka asaga inuu iscabiro hal qofoo shaqaalo dowladeed ah oo weli dhegtayda ku maqlin waa ganacsato waa dhallinyaro qurbaha ka timid waa dad muxuu ahay dalkoodii xiise u qabo waa dad dhallinyaraha ardayoo hadda jaamacada dhammeeyey dadka ay dileen oo dhan dadka noocaas waaye hal qofoo shaqaalo rayada anigu waxaan maqlay hal wiil oo badaroolka u shaqeeya ayaan ka maqlay wax kale ma jiraan asagana hadda hay-ad badaroolka la yidhaahdo oo aanba hadda dalkan badarool soo saarayn ay u shaqeeyaan nin siyaasi ah ma ahayn marka shabaab marka kaamarada dib hay u eegaano waxyaabaha ay sameeyeen wax muslimnimada ka baxsan waaye wax diinta islaamka ka baxsan waaye waa wax muxuu ahay ummadda soomaaliyeed ihaano ay ka galaayiin waay maalin un maanta aan ahaynna waa lagu xisaabtamayaa hadday maanta dhihi lahaayeen waxaan laayni dad dowladdu u shaqeey ha eegaan dadka ay laayeen iyo magacyadoodii iyo waxoodii a u qoran xildhibaane way soo noqdeen qaraxyada inta badan lagu weeraro hoteelada ku yaala magaalada muqdisho maxaa la gudboon hay-adaha dowladda hay-adaha waxaa la rabaa inay feejignaan dheeraadda ay sameeyaan weli ma dhicin weli ma dhicin runtii in afar iyo labaatan saac wax ka badan ay shabaab meel ku jiraan ma dhicin dowladihii dalka soo maray marka waxaad dareemaysaa in xoogaa laciifnimo oo hay-adaheenna ay jiraan hay-adaha dib ha loo howlgeliyo dib ha loo tababaro muxuu ahaay dadka bila'aadankaa waxaa weeye qalbigooda waa la dhisaa hay-adaha qalbigooda ha la dhiso tababar dib ha loo celiyo hay-adaha la tababaro muxuu ahaay si ay kalsooni u timaado waa in muxuu ahaay shaqadaas la qabtaa waa in hay-adaha muxuu ahaay shaqo weyn laga qabtaa oo muxuu ahaay ayagana waxtar u ah ummaddana waxtar u ah in la siiyaa marka runtii waa ka xumahay wixii ka dhacay hotel xayaad waxaan jeclaan lahaa inaan waxyar aan ka hadlo dhacdadii hoteelka xayaad ee shalay ka dhacday halkaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen dadkii soomaaliyeed ee dhintay dhammaantoodba xalay qaar ayaa la aasay qaar kalena saaka ayaa aaskoodii oo firinjirada ku jiray la aasay xaaladooduna maaragtay dadkii kale ee dhaawaca ahaana xaaladoodu qaar baa ay wanaagsan tahay oo soo wanaagsanaato dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen qaarna weli xaaladoodu way liidataa waxaan jeclaan lahayn kuwa daran in dowladda ay qayb ka qaadato sidii dadkaas xoog loo saari lahaa oo loo caawin lahaa dadka dhibaatada culus ay soo gaartay qaara intaan la soconno gacmaha laga jaray qaaraa lugaha laga jaray dhibaato badan ayaa dhacdo dadka qaarkood ayaa waxay iska soo tuureen meelo dhaadheer marka annagu maaragtay maadaama aan shacdijiyaal nahay hay-adda fulinta ayaa u qaabilsan inay ka hadasho khasaaraha meesha ka dhacay iyo arrimaha la xidhiira laakiin annagu maadaama aan nahay golaha shacabka iyo xildhibaanaan nahay waxaan ilaahay ugu baryaa intii dhimatay inuu ilahay u naxariisto dadkaas soomaaliyeedna waxaan ku baaqayaa in la caawiyo oo dowladdu ay xil iska saarto sidii loo caawin lahaa dadka wax soo gaarinaya oo aad kumatiso golaha shacabka waaye mise tirada guud dadka meesha ku dhintay warta waa labaatameeye intaan sidaan ku maqlay laakiin dadka aniga ahaan quseeyan xildhibaanka u ahay waa ilaa iyo kow iyo toban qofood marka dadkaas dhammaantoodba waa waxay dhintay oo dhan waa la wada aasay kuwii u dambeeyana saakaa la aasayey inta kalena insha allah ee dhaawacana waa ku dadaalaynaa waxaa kaloo aan rajaynaynaa in dowladdu laftooda iyo ay qayb ka qaadato sidii dadkaas soomaaliyeed loo caawin lahaa xildhibaan waxaa jira dad aad u daran oo dhibaataysan oon awoodin isbitaallada in lacag lagu bixiyo waxay ku dhacday in hoteelka xayaad in laba maalin ay shabaabka dhex dagaalamaan iyo laba habeen arrintaas ka maadaama xildhibaan golaha shacabka ama taliisa annaga horta waa wax laga xumaado weerar in intaa la eg iyo saacado intaa la eg inay ku jiraan kolley baarlamaanka soomaaliya isagaa u qaabilsan la xisaabtanka hay-adaha arrintaasna baarlamaanka ayaa maaragtay ay qusaysaa oo si weyn uga hadli doona laakiin aniga shakhsiyahaan waxaan aaminsanahay in isla xisaabtan uu yimaado si waxyaabahan dhacaya iyo dadkan soomaaliyeed ee dowladdu ay mas-uulka ka tahay iyo maaragtay goobaha ay dadku in la damaanad qaado dadka amnigooda lagala shaqeeyo waxaan ku bogaadinayaa cid walba oo ka shaqaynaysa la dagaalanka argagixisada kooxdaas waa koox ummadda soomaaliya dhibaato ku ah shakhsi kastana dilaaya qof walbana dhibaato u geysan doona sidaa darteed waxaa habboon in wadajir loola dagaalamo marka ay maqlaan dagaal baa laydinku soo qaadayaa waa laydinla dagaalamayaa waxay inta badan sameeyaan weeraro ay dadka ku asqaynayaan oo ku argagaxinayaan oo ujeedkoodu ay tahay in laga gaabiyo marka waxaan ku riixaynaa oon ku maaragtay tirtirsiinaynaa dowladda soomaaliya inay hawshii ay ballan qaadeen oo madaxweynuhu ballan qaado raiisul wasaaruhu ka hadlay oo ay sheegeen inay ahmiyad siinayaan la dagaalanka argagixisada in ay xoogga saaraan isla markaana dalka oo dhan laga bilaabo sifayn lagu samaynayo kooxdaas ummadda soomaaliya dhiiggooda maaragtay bannaysatay haddaanan layska celinna waxaan hubaa in xaaladdu intan ay ka sii adkaan doonto qof walba waxaa habboonoo soomaaliya inuu ka qayb qaato la dagaalankaas runtii dowladduna maaragtay waa inay ahmiyad siisaa oo xoogga saartaa sidii dadkaas loola dagaalami lahaa waana dacaayad iyo brobaganda ay doonayaan in ay hadda meelaha maaragtay ay dadka ku niyad jebiyaan sababtoo dadka waa daciif markay dad dhintaan oo intaa la arko waxaa laleeyahay dowladdiyaa la eedaynaya ujeedka ay leeyihiinna waa intaas waa inaan dowladda garab la siiyo oo dadkaas soomaaliyeed laga maaragtay dulqaado cadowgaas dultaagan marka hore waxaan u tacsiinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed masiibadii ka dhacday hotel xayaad inta dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay ha u boogadhayo run ahaantii masiibadaas waxay ahayd masiibo aad u xanuun badan si tiiraanyan leh dareen leh soomaalinimo leh waxaan ugu tacsiinayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed marka xigtana waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan mar walba taxdiraan taxdirka muujiyaan marka waa mahadsantiin insha allah bismillahirrahmaanirrahiim waxaan rabaa inaan u tacsiiyo shacabkii ku geeriyooday xasuuqii lagu sameeyey hotel xayaad intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawaca allah u booganayo runtii waa wax laga xumaado aad looga xumaado dad badana meesha ku dhintay waxaan jecelna insha allah tacsida inaan ku koobsano maanta wixii kale de dowladdan ka warsugayna wixii khasaaraha iyo wixii dad ku dhacay inay soo sheegaan laakiin annaga maanta tacsi baan dareynaa bis insha allah hay-adaha dowladda maxaa la gufo maadaama arrimahan soo noqdeen wallahi kolley dowladda ayaga dadka waddanka u tale ayaga amniga ka shaqeeya inay maxaan lahay istaraatiiji fiican ka qaataan in amnigana laga hortago waxyaabaha saas oo kale in laga hortago insha allah dowladda weliba cusubtaa kolley waxayna waxayna ballan qaad inay la dagaalamayso ee amniga sugaysa insha allah waqti aan siina insha allah aad iyo aad aan mahadsantiin may shacabka soomaaliyeed meel kastii rogaan ku tacsiiyey dhibaatadii kadheedii iyo meyle raa'isa magaalada muqdisho gaar ahaan hotel xayaad oona aad iyo aadan kasow oo naftatayda dadkii dega jaray hotelkaas ku mid ahay asxaab badan oo raggii hotelka lahay iyo dadkii ka shaqeeyay eedanan kaso aqoon badan laha dhammaan may laha anti ka dhimata shacabka soomaaliyeed meel walka deeran ilaahay subxaanahu wa tacaala mayle raa'isu jannatulfirdowsu ku waraabi dembi dhaaf allanka dhikanti walka deerti ka dhaawacanti ilaahay dhaawacgiyo yoona mayle raa'isu degdeg caafimaadunku sii tan yeeda emaybo musiibo qaranka soomaaliyeed onka dhiidiyo arringeediyeedan xanuun badan ahayti maynku tacsiyeene dhammaan qof kasta iyo shacabka magaalada muqdisho degan ee soomaaliya meel kastiyo rogan xanuunka isaga ah iyo qof walba deeriyaan ku tacsiyeene
xildhibaanay hana nagadeen micnaha falalka noocaana iyo al-shabaab inta ku sala weeraran hay-ado dowladda meel la gudbo oo amniga
hay-adaha amniga xaqiiqdii aad iyo aadaan dadaalayan waqti badana may geliyahayanaha ini cadowga la dagaalaman cadowga shabaabna maybu cadow arxan laawo eh qaabkii oon dhagamaayano shacabka soomaaliyeed muddada dheer oon la dhagamahayan qaab eed iyo eed argagaxan le eedan xun waay marka argagixisada magaaje ballaku kasay ini wal hallaaytama in wal masuubiyaas mayna lanaha hay-adaha amniga dadaalkiisan hordhaanba wadan eedaan kama hadsantina dadaalka dadaalka dara cadowga maybo isbeddel kasto dhi ma iska dayay inuu isbeddelkaas iyo kala guurkaas ku faa'iidaysado iska daya marka sida u siiba mayla raa'is anas abaabulahaysi ku daran isagana nas abaabulo taxadirka iyo mayla raa'y hindhow eedan furnaaden aynan iinku faa'iidaysanay waqti
dhabiya gabagabada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi ah dalkani magaalada muqdisho ayaanu kusii dhownahay saaxiib yaal madaxweynaha maamulka koonfur galbeedka soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaa tababar u soo xiray cutube ka tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed oo muddo tababar ku qaadanayay magaalada beeldhabo ee gobolka baay waxa uu dhan sidoo kale uu markaa ciidamadaasi ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga iyo sidii markaasi iskaga kaashan lahayn dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uu kaluu ka tacsiiyey qararadii hotel xayaad ee muqdisho
bacda salaam calaykum marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u xamburiyeeyo dafcadda lixaad ee ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee maanta tababarka loo soo xiray gebagabadii tababarkii muddadii saddexda bilood iyo waxaa la jira ahayd ay qaateen waxaan leeyahay hambariyo kuwii dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladdooda anfacaallahan ka dhigo kuwii tababarkii la soo siiyey waajibaadkiisa sidii uu ahaa u qaatana allaha inka dhigo waxaa lainka rajaynayaa oo dadka reer koonfur galbeed ay ka sugayaan waajibaadkii iyo tababarkii lasidin siiyey inaad shacabkana si fiican ula dhaqantaan cadowgana aada gacan bira ku qabataan shacabka reer koonfur galbeedna si naxariis leh oo mas-uuliyad ku jirto aada ula dhaqantaan ayaa lainka rajaynayaa oo lainka sugaaya intaas kadib waxaan rabaa halkaan inaan tacsi tiiraanyo leh uga diro shacabkii soomaaliyeed labadii maalin iyo labadii habeenoo la soo dhaafay hotel xayaad dadkii argagixisadii arxan la-aanta ahaa ay weerarka ee, naxariis darrada ah ay ku qaadeen maalintii jimcada ahayd ayagoo ee, cibaadaysanayo jimcaysanayo ee, nasanayo ay si arxan darro ah u galeen dadkaas ayaga ah ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo ee, kuwii arxan lawaayaalka ahaa ee dhibaatadaas gaarsiiyeyna ee, in waajibaadkooda la marsiiyo meel walboo soomaaliya joogtana dhibaatadaasaa taallo marka in isku mid laga noqdo loona soo wada jeesto sidii shacabka soomaaliyeed loo badbaadin lahaa marka dadkaas waxaan leeyahay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo inta dhimatana allah u naxariisto samir iyo iimaanna allah naga siiyo intaas kadib eh, runtii maanta munaasabadan aan inta u joogno waa munaasabad muhiim ah dadka soomaaliyeed oo dhanna muhiim u ah gaar ahaan dadka reer koonfur galbeedna muhiim u ah ciidamada qalabka sidana muhiim u ah dadka so- dadka markii uu bini aadan uu ku soo biiro farxaday u tahay reerka markuu wiil u dhasho farxaday u tahay markay ilmo kale kusoo biiraan farxaday u tahay maanta waxay farxad u tahay ciidamada qalabka sida soomaaliyeed maadaama ay kusoo biireen ciidan walaalahooda ah oo garabkooda ah oo dufcaddii lixaad ee ciidamada koonfur galbeed ah oo ka qayb noqon doono howlgallada iyo nabadaynta iyo la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta dowladnimada marka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed mar labaad hambalyo intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada atmis ee sector three oo mas-uuliyaddan qayb weyn ku lahaa tababarkan qiimaha badanna wakhti badan geliyey ilaa haddana na garab taagan aanan uga mahad celinayno dowlad dhiska iyo ee, tababarka ciidamada iyo sugista amnigaba qayb lixaadle ku lahaa aada iyo aad ay u mahadsan yihiin macallimiintii tababarkan furisay iyo saraakiishii si gooni ah taliyihii ee, atmis ee secretary hadda la bedelay runtii sharafay noo aan lahayd maanta inuu goobjoog ahaado genaraal zowler oo arrintan ilaa iyo saddex afar dufcadood ninkii saddex dufcadood haa oo dufcaddan saddex ku tahay ninkii tababarka ka bixiyey uu ahaa oo maanta ay ku ekayd wakhtigiisii uu baxay meel walba uu joogaba waa mahadsan yahay Eh, wixii aad qabatayna waa ku mahadsan tahay wixii kaloo dhimanna taliyaha cusub yaa dhammaystiri doono marka ciidamadan iyo cid kastoo tababartay iyo cid kastoo gacan ka geysatay iyo cid kasta oo eh, moralkooda qayb ka ahayd intaba aada iyo aaday u mahadsan yihiin intaas kadib ciidanka la tababaray waxaan rabaa saddex dardaaran inaan een, inta uga tago midka ugu horeeyo waxaa ogaanaysaan ciidamada la tababaray waxaa tihiin ciidan dowladeed waxaa tihiin ciidankii dowladda koonfur galbeed waxaa tihiin dad wakhti la soo geliyey tababar la geliyey dhaqaalo la geliyey niyad la geliyey rajo badanna laga leeyahay ninka ciidanka ah waxa ugu muhiimsan oo laga rabo waxaa weeye waa inuu horta uu leeyahay waddaniyad haddaysan waddaniyad jirin qofka ciidan ma noqon karo waxa ugu horeeya oo uu aaminsan yahay waa inay noqotaa waddaniyadda waa inay noqotaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu aaminsan yahay uusan noqonin nin calooshiis u shaqaysta ah uusan noqonin nin qabiil u shaqeeyo uusan noqonin nin dana gaara ka shaqeeyo uusan noqonin nin qof gooniya u shaqeeyo inuu dalkiisii dadkiisii diintiisii dowladdiisu u shaqeeyo uuna difaaco badbaadiyo waa qodobka ugu horeeya oo laga rabo qodobka labaad oo ku xigo askariga waajibaadkiisa uu leeyahay waa dishibiliin hadduusan askariga dishibiliin lahayn askari ma noqdo waxaa laynka rabo waxaa waaye dishibiliin kala dambayn saraakiidii ciidanka iyo kala amar qaadashadii
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayuu kaasi ahaa asiga inuu dambeeyey guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsane magaalada muqdisho cabdihaab ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir wadinla socodsiinaya barnaamijkan kiisantaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo